bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartan dhegaysanaysa ay kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xillidan kale aad kala socotaa rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo maalinimada jimcaha oo sabdiyo ay soo gelayso waa arbaco habeen khamiiso ay soo gelayso taarikhdan u ka beegan tahay toddobiyo tobanka waa labaatanka julaay sanadka labada kun iyo lixiyo tobanka qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya oo maanta dhagax dhigay dugsiga xabsiga dhexe ee xamar kaasi oo loogu talagalay inay wax ku bartaan maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe taliyaha ciidankaasi loobta xeeraale guud ee qaranka iyo weliba wasiirka oo halkaasi ka hadlaya barnaamijka idinkuu soo gudbin doonaa waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya oo maanta tababar xarunta wasaaradda uga furay qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda iyo saxufiyiinta warbaahinta qaranka kaasi oo looga hadlayo badqabka saxafiga waxaa kaloo barnaamijka aan idinku haynaa kulan looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa xuquuqda haweenka ay ku leeyihiin dowladda kaa oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayna ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk iyo soomaaliya waxaa kaloo barnaamijkaan idinku haynaa kulan aada u xiiso badan oo ka tirsan tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalkeena oo ka soconaya garoonka banaadir stadium oo ay ku kulmeen galmudug iyo ciyaartooyda matalaya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo galmudug oo ka hartay guud ahaan tartanka mas-uuliyiin kala duwan oo kulankaasi ka hadlaya ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka ku maqli doontaan farsamadu waa maxamed cabdiqalaf heesta barnaamijku waa waa tahay heeskaasi qeybaha dambe ee barnaamijka ayaad kaga bagan doontaana aynu ku bilaawnaya wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdulaahi axmed jaamac ilkajiiri ayaa maanta dhagax dhigay dugsiga xabsiga dhexe ee xamarkaasi oo loogu talagalay inay wax ku bartaan maxaabiista ku xiran xabsiga taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareegaas bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dugsigan uu noqon doono mid wax lagu baro maxaabiista laguna dhaqan celiyo sidoo kale xiriiraha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in halkii la ciqaabi lahaa oo keliya wax la baro maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe xamar ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya mudane cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir ayaa ugu dambeyntii ganacsatada ku buuriyey inay muujiyaan dowrka isagoo u mahadceliyey ganacsadaha maalgelinaya howshan iyo talaska ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaana uu dhagax dhigay xabsiga dhexe ee xamar waa kuwaan khudbadihii halkaasi ka jeediyeen mudane wasiir waxaa maantay sharaf noo ah inaad nagala soo qeyb gashaan xafladan oo ah dhagax dhigis dugsi loo dhisayo xabsiga dhexe maadaama siyaasadii aynu wasaaradda cadaalad ahaan iyo garsoor guud ahaan iyo taliska ciidanka asluubto ay qaateen ee qaran ee ahayd in xabsiyadanu ay noqdaan goobo waxbarasho goobo tababar goobo dhaqan celis aynan ka bedelno xaaladda ay ku sugnaayeen oo ahayd goobo ciqaabeed inay noqdaan waxaa mashaariicii aynu wadnay oo kulli ku dhisnaa dalkaaga dhiso mid ka mid ah oo aad nuxur iyo qiimo badan u lahaan maanta u taagannahay sidii aan kugu warbixiyeyna waxaa maanta nala jooga suldaan maxamed siciid oo ah ganacsado soomaaliyeed muxuu ahaa dadka runtiina muxuu ahaa nin muxsina ah wax badan oo horay muxuu ahaa sadaqaada meelo badan oo ay istaahisho ku bixiyey maantana markaanu la kulannay muddo aan saas usu fogeyn oon u bandhignay dhibka ka jira waxbarashada muxuuaha maxaabiista oonaan u haynin meel aan wax ku barno gaar ahaan kuwa xabsiga dhexe oo muddada dhexe iyo muddada dheer ku xukuman oo ay adag tahay in loo saaro bannaanada in waxbarasho loogu geeyo khayr allaha ka siiyo suldaan maxamed siciid wuxuu naga aqbalay codsigii aanu u gudbinnay oo ahaa inuu taakuleen ka geysto maantana waxaadan dhagax dhigteen adigii asagu dugsiga halkaan ku dheggan sawirkiisa oo ka koobnaan doona dhowr fasal oo waxbarasho kaasoon rajaynayno markii uu dugsigaasu furmo in maaragtay yacni ay dhallinyarada halkaan ku xabisano ay heli doonaan waxbarasho caadi ah oo u dhiganta ama ahba midda dugsiyada dalka lagu dhigo iyadoo loo kala saari doono heerarkooda aqooneed oo dugsi dhexe dugsi sare ilaa iyo heer jaamacadeed oo kuwa jaamacadaha inay dhigtaan muxuuaha aqoontooda gaarsiyo dugsiyada ka baxay aanu hayno jaamacadihii waxbarashada siin lahaa oo lacag la-aan ku siin lahaa kolley arrintaani ma aha arrimihii arrintii ugu horraysay oo khayr ah oo laga sameeyo muddadii uu xabsigani u dhisnaa waa tallaabooyin isdabajoog ahaa oo runtii dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ee khayrka jecel ay walaalahooda xabsiyada ku jira ay ugu deeqayeen hadday noqon lahayd dhismayaalkii haddii ay noqon lahayd cuntadii hadday noqon lahayd biyihii hadday noqon lahayd caafimaadkii hadday waxbarashadii noqon lahayd waana mid ka mid a kuwii hore waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinayaa jenaraal bashiir taliyaha ciidanka asluubta oo runtii dadaal badan ku bixiya sidii loo casriyeyn lahaa loona wanaajin lahaa tayaynta iyo nolosha maxaabiista iyo xabsiyadaba waxaa kaloon mahad gaara iyagana u celinayaa dhammaan inta muxsiniinta ah ee ka qayb qaadatay tallaabooyinkii hore ee khayriyaadka ahaa iyo suldaanka oo runtii ah maxamed siciid oo ah muxsinka hadda maanta ku deeqay iskuulkan in la dhiso iskuulka iyo faa'iidadiisa iyo waxa laga dheefaayana waxaan hadda isu sheegayno ma aha marka aad iyo aad ayaan runtii ugu mahad celinayaa waxaanan ku baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto in dad badan oo muxsiniina ayaa jira xabsigan keliya ma aha dhammaan xabsiyadii waddanka oo dhan ayay dhibaatada xabsigan ka taagnayd ka wada taagan tahay sidaas si la eg in gobollada iyo meel walba oo xabsi uu ku yaallo iyo meel walba oo oo oo dawladdu ay joogtaba in laga qayb qaato sidii dadka maxaabiista ah noloshooda iyo xarumahooda wax looga qaban lahaa aad iyo aad baanu mahadsantihiin awalan waqabla kulli shay marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqayaa maxamed siciid oo ah deeqbixiyaha maanta ku deeqay in la dhiso inuu dhiso iskuulkaas halkaa naqshadiisa aynu hadda halkaa ku aragno kaasoo aan sidii horeba loo sheegay wax ka taraya in laga bedelo sida uu taliyuhu sheegay xabsiga inuu noqdo meel ciqaabeed ee uu noqdo meel maxaaha waanin iyo toosin iyo waxbarasho iyo dhaqan celin inuu noqdo runtii muxuu ahaa waxaad moodaa in coronologiga uu soo sameeyey oo muxuu ahaa ka bilaabantay suudaanka qudhiis waa ka warrayaa ka bilaabantay markii ugu horreysay biyaha lagu xijiyey muxuu ahaa cuntada lagu xijiyey dadkii isdul fuushanaa in laga sameeyo yani saa u soo socotay lagu xijiyey in iskuulla loo dhiso qolada muxuu ahaa banaanka rumaanka ah hadda aynu marayno maanta in kuwii kale ee xabsiyada dheeraa ee banaanka loo saari karin iyagana laga loo dhiso muxuu ahaa meel ay wax ku bartaan waa wax aada iyo aad u khayr badan waana wax lagu bashiirna lagu ammaani karo iyo ragga la shaqeeyey ummadda soomaaliyeedna looga mahad celi karo waayo waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen waxa weeye dadkaa muxsiniinta ah ama dadkaas muxuu ahaa deeq bixiyaasha ah oo u huray dhaqaalahoodii iyo waxoodii inay muxuu ahaa u siiyaan dadka waxawey dadka jeel jeelas ku jira waa dadka keliya mudan in wax la taro leanna waa nin xorriyaddii laga qaaday haddii aynu idhahdo cabaalkaa fadhi baynan yeeli karin oo laakiin bal ka warran ninka habeenii maalin ku xidhan qol oo muxuaha ku baarkaysan bashiir waxaan leeya adna ilahay ajar iyo abaal ha siiyo khayrna ha kaaga siiyo waxa kan gacmo wada jirku wax ku gooyaan xeerdhaalinta iyo wasaaradda iyo maxkamada iyo waa tiam isla socda bay ahaayeen oo waxa kan ka wada shaqaynayey weliba xeerdhaaluhu uu mudnaanteeda lahaa haddii sidaas ay laysu qabsado oo gacanta laysu wada qabsado waxaan rajaynaya in wax badan ay inoo hagaagayaan lagana maarmayo markaa maxaa ajnabiga iyo maxaa wax meel jooga waxaan filayaa ummadda soomaaliyeed ama ummadda xamar degan gaar ahaan arrinta amniga inay sidaas oo kale gamcaha iska qabsadaan si aanay u dhicin wiilal dambe in halka la keeno dadka dhalay wiilasha muxuu ahaa xabadda la ordiyana inay dadkooda waansadaan dadka muxuu ahaa qolada mxua ciidamada nabadgelyada iyo amniga loo dirayna in lala shaqeeyo gacan la siiyo si markaa wixii bacsanaa oo dhan aynu markaa u kobsanno waxaan umalinayaa haddii waxaanu ay meesha ka baxaan dabadeedna waxaa ka bixi doona wax badanoo hadda ina ka bacsan wax badanoo hadda ciiidhiina ku ah wax badan oo dawladaha sheeye ee jooga iyo amisom iyo ciidamada faraha badan waa ka baxayaan meesha dabeedna waxanu noqonayna xor dhulkeenna xor u noqonaynaa waxaynu doono samaysan karan waxaynu doono aynu dhisan karayno laysu mari karo laysu tallaabi karo meel walba la mari karo waa waa sahlan tahay si loo dhiso dhulka laakiin waxaa ka muhiimsanta marka hore inaynu amni hello waxaanu ku rajo weynaa in sha allah biidni illahi alkariim amnigu maalin maalinta ka dambeysa wuu soo roonaanayaa wuu soo ladnaanayaa dhallinyaradii la khalday waa soo waa soo waansatoomayaan meelo badan bay hadda jiraan oo muxuaha lagu xanaanayo ay ku jiraan kuwa yarar meelaa la geeyey kuwa waaweyn meelaa la geeyey maalin bana maalinta ka dambeysa waa koronayaan waxaan aada ugu rajo weynaya in muxuu ahaa iyagana ilaahay soo hadeeyo oo dhibkaa ay ummadda ku hayaan aan ahayn muxuu ahaa wax diin iyo u adeegiya iyo dal iyo dan toona iyo dad islaama waa arkayseenoo maanta dhowta waxti laga mudaharaaday qabrigii nebiga alayh isalatu wasalaam in la qarxiyey marka maa baalag maxaad u malaynaysaa marka muxuu ahaa nimanka doontay khayru khalqillahi inay muxuu ahaa qabrigiisii dumiyaan inay kacbadana berita tegayaan miyaa miyaa shaki kaaga jiraya maya kaaga jiri maayo marka iyagana waxaan leenahay ilahay ha soo hadeeyo annagu ilahay ha qabto odhan mayne wixii ummadda islaamka dhibayo dhan allaha ka qabto ummadda soomaaliyed waxaan ugu ducaynaa in ilaahay qalbigooda soo jeediyo in dowladnimadooda ilaahay soo celiyo inay tiir islaama oo aan la loodi karin inay noqdaan waxaan aada iyo aada ugu faraxsanaa markale u mahad celinayaa suldaanka oo ku deeqay moogtay waxaad moogaysaa waxa kanu inay wax yar yihiin laakiin waxay wax yar maaha waa wax aada iyo aada iyo aada u weyn weeyaan marka adigana waxaan ku leeyahay jazaaka allahu khayr ilaahay wixii ha ka ajar iyo abaal siiyo waanu ku mahad celinanaa khayr baa lidiirtiya dhammaanti asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
waa hagaag dhegeystayaal weli qeybihii hore ee barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayr mareya ayaa maanta xarunta wasaaradda tababar ku saabsan madqabka saxafiga uga furay qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda iyo suxufiyiinta warbaahinta qaranka qaarkooda tababarka oo ay soo qabanqaabisay waaxda shaqaalaha iyo tababarada ee wasaaradda warfaafinta ayaa waxaa bixinaya hay-adaha caalamiga ee taageera suxufiyiinta ee kala ah international media support iyo sidoo kale adda fojo waxaana ka qaybgalayaasha ay baranayaan xirfadaha ay kaga gaashaaman lahayn haddii ay soo wajahdo khatar dhanka ammaankooda la xiriirta agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada ee wasaaradda cabdiraxiin ciise cadow oo munaasabada hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in ujeedka tababarka uu yahay sidii suxufiyiinta loo bari lahaa badqabka saxafiga sidoo kalena agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cabdirasaaq cali yuusuf bahlaawi ayaa sheegay in tababarkan uu yahay kii saddexaad wasaaraduna ay xoojinayso in tababarada noocan oo kalea loo qabto howlwadeenada wasaaradda iyo saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta qaranka ugu dambeyntiina wasiirka warfaafinta mudane maxamed cabdi xayr maarey ayaa waxda shaqaalaha ku buuriyey in tababarada noocan oo kalea laga qaybgeliyo saxafiyiinta madaxa bannaan si ay uga faa'iidaystaan siminaarada noocan oo kalea waa kuwaan mas-uuliyiinta oo ka hadlaya tababarka maanta loo faray saxafiyiinta qaar ka mid ah warbaahinta qaranka
tababar aada muhiim u ah oo loo qabanayo wariyaasha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaan mudane wasiir si gaar ah ugu mahad celinayaa mustarfiin iyo dhammaan gruubka i m s sida degdega ah oo ay uga soo jawaabeen fariinteennii iyo codsigeennii runtii wax la filan kara ma ahayn laakiin waxay tusinaysay muhiimadda iyo mas-uuliyadda iyo dadaalka iyo howsha ay wadaan iyo isgarab istaagkeenna ayay aada u muujinaysay mudane wasiir tababarkan waxaan isla qorshaynay annaga iyo iyo hay-adda m s inay ka qayb galaan shan iyo labaatan qof oo ka socoto warbaahinta dowladda toddoba qofood waxay ka socotaa somalia national t v radio muqdisho labadiisa qaybood qaybta codka jamhuuriyadda iyo qaybta s n marka la isku daro waa lix qofood soona saddex qofooda ka socota wargeyska waxaa ka socota laba qofood maamulka waxaa ka socota laba qofood oo darawallada gaadiidka warbaahinta wadda ah sidoo kale culimmada wasaaradda ayaa laba qofood ka joogaan inta ugu muhiimsan oo u ahay bayska tababarkan wuxuu ka socdaan meelahaas runtiine waxa aan u codsannay tababarka macnihiis uu yahay security-ga waxay ahayd bal in shaqaalaha fahamkooda iyo attentionkooda iyo dadaalkooda iyo maskaxdooda in lagu daro inay dadku isseefi garan karaan security-ga inay fahamsan yihiin inay dadaal dadaal markaas ay shaqada insha allahu tacaala ay si xoogan usii qabtaan seminaarka saddexaad waayo mudane wasiir oo waaxdu ay soo qaban qaabiso waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay ka faa'iideysan doonaan tababarkan aadka u qiimaha badan wujuuhdan hortaada ka muuqata waxaa nasiib wanaag ah mudane wasiir inay halkan fadhiyaan tifaftiraha radio muqdisho iyo madaxa wararka somalia national t v tifaftiraha wargeyska dalka oo aygana hormuud u ah tiimkan qaadanaya tababarkaas waxay muhiimad gaara u leedahay in maadaama waxa laga hadlaya nabadgelyo ay yihiin dadka diraayo wariyaasha oo madaxda ah inay fahmaan ayaga laftooda meesha ay u diraayaan iyo xilliga ay diraayaan iyo habka ay u diraayaan waxaa kaloo jooga ayaguna darawalladii gaadiidka wadaayo security-ga qayb ka noqon kara iyo badbaadada ayaguna inay ka faa'iidaystaan iyo dadkii kaletooda wariyaasha ah oo shaqaynayay waxaan rabaa inaan tiimka ka qaybgelaya aan kula dardaarmo waa saddex maalmood tababarkan madaxdana waa iga dambayn doontaa agaasimaha gudiya wasiirka saddex maalmood oo maanta ka bilaabanayo qofkii aan imaanin wasaaradduna xisaabteeda iyo maamulka wasaaradduna xisaabkiisu aa, uu qaadan doonaa sidoo kale qofkii aan imaanin oo hal maalin ka mida qofkii maqnaato waxaa la dham- waxaa la siin doonaa marka ugu dambaysa shaqaalaha ka qayb galay shahaado iyo qalab kale oo ay ugu tala gashay eh, hay-adda naga caawinayso qofkaas ma heli doono xisaabtan keenina waa u dhiman tahay maamul ahaan in lala xisaabtamo oo qofka lagu xisaabiyo inuu ka maqnayo hawshaas taasna waa dardaaran Eh, mudane wasiir eh, agaasimayaasha eh, eh, raadiyaha iyo agaasimaha shaqaalaha mustarfiin iyo ma garanaysaa shaqaalaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, runtii aad iyo aad bay eh, muhiim u tahay eh, seminaarada wasiir Eh, saddexdii bilood oo lasoo dhaafay sida agaasimuhu kuu sheegay waa seminaarkii saddexaad oo aan isleenahay maaragtay wax weyn buu u tarayaa shaqaalaha halkan dadka fadhiya eh, waa dadka ugu muhiimsanaa xagga shaqada Eh, sababta loogu soo daray eh, nimanka darowladana waxa weeye eh, ninka baabuurka wada asagaa laga rabaa markuu khatar dareemo ama xaalad dareemo inuu go-aan qaato waana wax ugu muhiimsan oo dhammaanteen annaga mas-uuliyiinteenna xataa ay, ay waajib tahay inaanu maaragtay ogaano Eh, laba ujeedo ayaa seminaarkan leeyahay mid waa midka hore loo sheego xagga amniga ah midna waa midka ku saabsan eh, in markii billa joogaba eh, shaqaalaha wasaaradda qayb ka mid ah seminaaro kala duwan ay qaataan Eh, sababtana waxaa weeye haddii aan eh, seminaarada iyo tababarada aan laga faa'iidaysan waxaa laga yaabaa in shaqadanu sidii la rabay aanay u socon sidaas daraaddeed baan kuugu casuunay inaad maaragtay seminaarkan furto Eh, waxaan u mahad celinayaa agaasimaha shaqaalaha oo runtii saddexdii maalmood oo ugu dambeysay aada uga shaqeeyey hawshan iyo agaasimayaasha kaleo sida fiican u soo xulay eh, dadkii tababarkan qaadan lahaa Eh, waxaan rabaa inaan eh, u sheego tiimka tababarka qaadanaya Eh, ma aha tababar keliya waxaa laydinkugu yeeray waxaa weeye halkan shahaada lagu bixinayaa eh, qof walba waa la qiimeynayaa dad badan oo runtii annaga shaqada nooga soo horreeyey oo uu ka mid yahay ciise faarax oo kale halkan fadhiya uma imaan marka eh, tababar keliya wuxuu u yimid laftigiisu inuu wixii aad ka kororsan kartaan xagga khibradda iyo wixii casharo la qaatay aad qaataan marka intaasaan rabaa inaan kordhiyo Eh, runtii een, sidaa uu sheegay een, master fiin een, xilliga hadda een, muhiim weeye ee seminaarkan oo kale in laga faa'iidaysto qofka wax loo sheego waxa ugu qaalisan sida uu naftiisa uu- uu u waardiyeyn lahaa si uu nabadgelyadiisa u waardiyeyn lahaa sidaa uu sheegay een, sanadkan oo qura saddex qof oo qaalina ku ah ayaan dhuminay marka la fiiriyo wasaaradda warfaafinta shaqaalihi taasoo ah tiradii ugu badnayd ee hay-ad ka ka waxyeelowda Ee, waa la ogyahay een, waxoogaa hoos buu u dhacay raydka dilka ee wariyaasha brivatka laakiin ka dowladdu waa waa batay marka een, inaan taxadirkaas lahaano wey waayo ee, warbaahinta dowladdu waa ta qura ee aada ugu dhiirata in ay dabcan iyadoo u taagan qarankan iyo badbaadadiisa een, aada ugu dadaasha inay kooxaha nabadiidka ah een, u sheegto dhibaatada ay dadka ku hayaan shacabka soomaaliyeed marka iyaguna sidaas oo kale inay markaa een, waa dhici karta Een, marka muhiim weeye een, in aad seminaarkan ka faa'iidaysataan oo waqti fiican siisaan si marka aad socoto adiga keligaa ama meel degan tahay ama baabuur saaran tahay aada ula socoto wax agtaada ka socda sida aad taxadir u qabto aa muhiim jid- muhiim muhiim weeye inaad og tahay agtaada waxa ka dhacaya gurigaaga markaad degan tahay haddii wax ku soo kordhaan haddii dad agtiisa soo marmaro een, inaad khibrad u leedahay haddii aad meel socotana waxaa kugu wareegsane ku dhinacya socda inaad khibrad u leedahay aad aad odhan karto een, waxaan wax caadiya maaha marka taas ayaa ayaa wax laydinka sheegi doonaa Een, si aad hadda farxaan oo kale isaguna waa nin hadda victim u ah oo dhaawacmay oo ee, ku dhaawacmay isagoo maragta ficilka iyo dowladda inuu u shaqeeyo maybe kuwa kalena way inay jiri karaan waa dhici karta Hadda dabcan waa dowladda wasaaradda way jirtaa laakiin intiina halkan fadhida een, maybe marka een, arrinkaa inaad si fiican uga faa'iidaysataan Een, waa iska waa dareensanahay duruufaha een, dabcan ku wareegsan qofka shaqaalaha maanta een, qofkii markaa een, dan muhiimi la soo gudboonaatana uu cidda maamulka haysa saacado yar ka fasax qaato laakiin aada wakti siisaan seminaarkan iyo inaad ka faa'iidaysataan annagu runtii wasaarad ahaan waxaan mas-uul ka nahay warbaahinta soomaaliyeed oo dhan marka mararkaad seminaarkan oo kale qabanayso inaad ku martiqaado warbaahinta xorta ah aad iyadana u sheegto oo tidaahdo seminaar noocaasa wasaaradda ka dhacaya usoo dirsada dad waayo waa awood baynuu leenahay waana inaku waajib inayna kala qayb qaataan marka iyagu hadday doonaan ha naggareeyeen laakiin innaka wasaarad ahaan inaynu ogeysiino wey wareegto u qorto emailadooda intaad urursato seminaar kasta oo dhacaya ku wargeliso inay xabad xabad laba soo dirsadaan deedna inakana waxay noo tahay xataa inay wariyaashu iskacan siiyaan private iyo public labadaba marka wixii hadda ka dambeeya inaad saasoo kale u ogeysiiso oo xataa haddii seminaarku yaryahay shantoo xubnood kusoo martiqaado oo iyaguna inala jira insha allahu taasna waan kugu dhiirigelinaya marka hadalka hadal dheer uma baahna waxaan soo dhaweynayaa macalimiinta iyo hay-adda i m s maamulkeeda oo ku ammaanayo runtii siday u garab taagan yihiin dalka soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna wasaaradda warfaafinta waa la sheegay in hadda ka hor aanu hay-addani ay naga gacan siisay inaan samayno qorshe shan sana ah oo warbaahinta soomaaliyeed lagu horumarinayo iyo taageerooyin kale marka iyagana aad iyo aad baanu usoo dhaweyneynaa waanu ku faraxsannahay hawsha ay soomaaliya ka hawshay soomaaliya ka hayaan seminaarkana waxaan filaynaa in si fiican looga faa'iidaysto marka seminaarku waa waa tababarku waa inoo furan yahay ha laga faa'iidaysto wixii aad aragtaan ee aad ka faa'iidaysataan u gudbiya saaxiibadiina kale taxadirka laydi siiyo idinka laftigiinu aqoontu dadkay ku dhex jirtaaye isdhaafsada markii fursad baa laydi siin doonaa aad taxadirka isku dhaafsataan wixii annakana loo ka maarmi waayo markaa seminaarkan barataan oo ah wariyaashu meeshay degan yihiin haddaanu gacan ka geysan karno diyaar baan nahay inaan ka geysano oo for example dee qofbaa markuu khibraddii helay meel khatara degan maamulka waa waxaan u sheegay anna aan ka qayb qaadanayaa in markaa lala raadiyo meel uu la dhihi karo way ka ammaan roon tahay meesha uu degan yahay haddii ay jirto markaa diyaar baanu nahay inaanu ka fikirno badbaadadiinna idinkuna inaad maragtay iswaardiyeysaan oo iscaawisaan oo saaxiibtaan oo iskaashataan asalaamu calaykum
kulan looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa xuquuqda haweenka ay ku leeyihiin dowladda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xildhibaan nadiifa maxamed cismaan oo kamid ah baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ka sheekeysay muhiimada shirka uu haweenka u leeyahay iyo doorka haweenka ay ku leeyihiin horumarinta ama hogaaminta dalka sidoo kale xildhibaanada kale ah xildhibaan maxamed siciid iyo xildhibaan profesor maxamed cumar dalxa ayaa si wadajira u bogaadiyey in haweenka ay ka qayb qaataan doorka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka waa kuwan xildhibaanada oo ka hadlaya kulankii looga hadlayay in haweenku ay helaan xuquuqda ama qoondada ay ku leeyihiin dowladda soomaaliya haddii ahaleed labada aqal
ragga nala jooga intii soo abaabushay iyo intii aad gacan ka geysatay marka hore mahad ilaah iskale waa ugu mahad celinayaan shirka inuu maanta dhaco sidaa ka warqabtiin gabdhaha soomaaliyeed halgal dheer oo joogto ahay ku jireen xuquuqda haweenkii loo dagaalamana maanta ma bilaabin waxaanu ku faraxsanahay maanta championskii soo bilaabay inay qolka nala fadhiyaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin shaqada culusoo wadiin hore usii wada sidaa la socotiinba waxaan ugu soo foodhayo doorashooyinkii laba kun iyo lix iyo tobanka haddaan nahay gabdhaha baarlamaanka anoo ku hadlaayo magaca gabdhaha baarlamaanka ama kookaska baarlamaanka waxaan waxaan coolinay political resolution wax la dhaho oo qaraar siyaasadeed aan weydiisanayno in lagu daro qodobka saddexaad mu qodobka saddexaad farqadiisa shanaad waxa- waxay sheegaysaa haweenka kaalinta ay kaga aadan tahay iyo qaybta ay ka helayso laakiin kuma caddo sida dhabta ah constitutionka kuma caddo meeqay ay helayaan marka waxaa codsanay in ku darno farqad kale bedehayso boqolkiiba ugu yaraan boqolkiiba soddon in gabdhaha ay xuquuq ku yeeshaan markaan ugu yaraan boqolkiiba soddon aan leenahay waxaan ka wadnaa ma aha baarlamaanka keligiis saddexda branch oo dowladda ay leedahay federaalka legislativeka iyo executive-kaba inay ay gabdhaha kaalintoodii ay ka helaan sidaa ka warqabtiin shan iyo labaatan wasaaradooda dalka ka jiro shan iyo labaatan wasaaradooda ka jiro gabdhaha kaalinta ay ku leeyihiin aaday u yar tahay guddiyada la magacaabo proportionately percentage-kii laga rabay ma haysano marka waxaa qo- duruufo badanaa jiro haddana waa waqtigii ugu munaasabsanaay oo constitutionkii ama eh, dastuurkii qabyo qoraalka ahay haddaa lagu dhex jiraa marka in lagu daro qodobkaas waa muhiim annaga ama, eh, wax gooni ima wadano gabdhaha soomaaliya waa la ogyahay taariikhda ay ka galeen eh, eh, soomaaliya markay kolaabsi garowday waxa- gabdhaha soomaaliyeed waa dadka hokoor frontiga oo u horeeya oo oo hadda een, rabaan nabadda jecel hooyooyinka soomaaliyeed waa kuwa een, isku keena faamiliga oo xabagta ah oo isku haayo gabdhaha soomaaliyeed dhaqaalaha kaalin weynay ka geysteen gabdhaha soomaaliyeed ee, nabadda iyo- iyo baraarujinta bulshada kaalin weynay kaga jiraan waxaa codsanaya in aqoonsina la siiyana waa ma wax ka weyn ma raadinayno ina la aqoonsana haddii anagoo og xad- eh, waxyaabaha na xadidaya iyo limitationka oo la hayso haddana waxaa waxaa u moodaa inaan ka gaabinay een, kaalinteenii sidaan ku gaari lahayn waxyaabaha na hortaagan oo caqabadaha ah waxaa ka mid ah decisionka meesha go-aamada lagu gaarayo ama wax lagu daraaminanayo inay gabdho fadhiyin taasna waxay noo keentay inaan codkeeni meesha ka maqan yahay so intaan weydiisanayna waxaa waaye een, codkeeni saan on aan u gaarsiino ummadda inaan helno dad nagu kaalmeeyo Een, gabdhahayna marka aan usoo noqdo annagaynugu xiran tahay sidaan wax ku heg lahayn iyo sidaan wax ku gaari lahayn iyo guushaan soo hoyeyno waa gacmahaynay ku jirtaa ma aha inaan calaacanno maanta oo dhan shirar badan oo kala duwanaa la qabtaa gabdhihii gabdhihii gabdhihiaan leenahay waxaa loo baahan yahay xooggeena iyo cududeena iyo shirarkeena inaan mid ka dhigno oo hal front aan ka dagaalanno waxa keliya oo wax ku gaari karno waxaa waaye unity inaan sameyno anaga dhexdeenna shirarka la qabanaya aan isu hooyo wacano aan kulligeen aan ka muuqanaa aan dhahnaa een, gabdhihii badanaa waxaa nalagu xantaa gabdhaha aykaan kala daadsanoo isrigi Ka- waa caadadaas iyo hadidkaas inaan bedelno inaan noqono dad mid ah een, aniga een, wax- sa- saaxadda siyaasadda marna waan ku biiray laakiin waxaa jooga gabdho usoo halgamayay maalintii xornimada qaadanay ilaa hadda dad oo haleeyaal ah oo ka hadlaan oo u doodo codka haweenka waxaan ku faraxsanahay maanta inay intuu nala fadhiyaan intoodii badneed waxaan rajaynayaa inta naga maqanna inay nagu soo darsamaan ay u- ay ka mid noqdaan tiimkan halgamaayaasha ee- ee u taagan xuquuqda say usoo dhici lahaayeen intaas markaa ugu ba- hadalkaygii hadalkaa idinku badinayne waxaan rabnaa maanta inaan eh, isu qaybino afar qaybood een, su-aalo aan haysanaa aan soo diyaarinay su-aalahaas waxay ka turjumayaan baahidayna iyo sida ugu bixi laheen een, caqabadaha na hortaagan waxaa idinka codsanaya qofkii aan rabo een, taleefanada inaan iska xirno ee, waqti yaraan haysanaa focus inaan saarno een, waxa su-aalaha isweydiinayno taraagga aan laga bixin oo nin walbaba pointiga oo higareeyo jawaabaha ka soo baxayo idinka waa gabdhihii soomaaliyeeda masalaynaa maanta markaan inta fadhino waa inay naga soo baxaan war cad oo xoog leh oo aan la sheergaray karno kuwa naga maqan mas-uuliyiinta aan- een, xilka naga saaran waxaa farxad weyn ee noo eh maanta een, dowladda soomaaliyeed inay support siiyeen gabdhihii ay u taagan yihiin inayna gacan qabtaan laakiin annagii waa inaan noqonaa dad ayaga gar haysto ga- een, garbahooda haysto laakiin horseedaayo waxaan rabno a b c waa inay cad yihiin isaa waan ku rabno marka su-aalaha laydin weydi doono qalab io sax ma jiro qof walba oo naga mid ah ra'yigiisa xoro u yahay qof walba qofka kale waa ka ra'yi duwan yahay waxaa idinka codsanaynaa inaan qofna hadalka lagu celinin qof walbaba si open mind oo u hadlo group walbana oo hadhowta aan soo report gareyno waxaan filayaa afar group inaan nahay maho ha afar group waaye afartaas group team leader ay sameysanayaan oo groupkaas u hadli doono ama waxyaabihii ay ay soo sheegeen kabacdi waa gunaanadeynaa shirkeenu waa isku keenaynaa go-aan cad waa inuu naga soo baxaa bottom lineka waxaa waa inaan isku imaano aan ha hadan aan kala tagna ma rabno way forward meeshaan jooga habsaa uu sii bixi lahayd iyo waxaan qaban lahayn iyo sidaan ku gaari lahayn intoo shirka way imaanin waa inaa jawaab cad naga soo baxda saa kabacdeena mar kastaba iyo meel kasta oo iskugu yimaado aada waxaa loo sheegaa gabdhaha waa in la sameeyaa qoflasiya kontadooda boqolkiiba soddon in laga daayo waayo waa in la siiyaa waa in waxay leeyihiin haddii mar kastaba ay warsanayaan ay codsanayaan weligooda la siinayo laakiin waxaa la rabaa gabdhaha inay dhahaan koontadayda oo halahaasi ah wixii inay qabsadaan ayaga laakiin haddii hala siiyo hanala siiyo hanala siiyo waxay noqonaysaa ma idin siinayno marka dambe waa idinka hor imaanaysaa aniga waxaan soo jeedin lahay marka koowaad ka dhiga ilaa idinka waxaa leedihiin boqolkii soddon idinkaa leh annagaa leh boqolkii soddon hanala siiyo ku xisaabtama inay waxa ay tahay haddana doorasho dadban waxaa loo socday one man one woman ama one vote aa loo socday lama gaarin waxaa loo dhacay doorasho dadban gabdhaha ha ku buraarogaan inay ragga tartan intay la galaan boqolkii soddon ka badan inay kasoo qaadaan taas asalkeeda ha ku buraarogaan hana iskusooda boqolkii soddon waxaad ku keeni kartaan iyo ka badan idinkoo tartanka gashiy hal mid kale oo aan rabo gabdhaha mar kastaba inaan aan hortooda ka sheega aan jeclahay waxaa waaye ma aha tan siyaasadda keliya inay u hanqal taagaan xaq badan baa idinka maqan golaha wasiiradaha xaqii waa idinkaga maqan yihiin golaha agaasimayaashay wax ka maqan yihiin maamulada iskoolka wax ka maqan yihiin ardayda iskoolka dhigtaan oo yaryar ayaa xaqooda ku dulman yihiin gabdhaha iskuulka lama geeyo gabdhaha lagu ha laga shaqeeyo si midad si midaysan ha loo wado ilaa hoose ilaa ay kore markaa ka muuqata mar adaa waxaad noqon kartaa markaad meel kastaba ka muuqatid inaad xaqaagi isaga isa sheego oo la sheegin sida hadda aan samaynayno camal in la sheego boqolkii soddon waxaa ka fiican inay is sheegto waxayna isku sheegi kartaa ayadoo waxbarashadii aqoontii muftiga xaggiisa haddii la heli lahaa gabar oo jaamacadda islaam ka soo baxday oo maanta meeshaan joogto oo maxaan ku dhahday mufti ahoo sheekh hebel agtiisa ka hadlayso ama gabdhaha wacdinayso waxweynay ahaan lahayd oo waxaa waaye maqaamkii gabdhaha ay lahayd ee kor usoo qaadi lahayd marka aniga waxaan rabaa inaan idinku booraareejiyo tan kore waad soo qabsan karaysaan wax dhibaato ah ma laha codaa kasoo qaadaysaan ilan annaga rag markaanu nahay maanta noortaa meesha ku nahay sida uu sheegay magaciisii iyo meel kastaba soomaali markii la fiiriya xataa minoorta waxay ku yihiin meelaha yoolka shaqooyinka ragga minoorka ku ah laakiin orodkii iyo hadalkii iyo dhaqankii ayaa meesha soo gaara taasina waxaad ku bedeli kartaan idinkoo ismuujiya iskuna muujiya ficil ma aha keliya inaan sheeg sheegano oo aan dhahno intaasi hanala siiyo ficil ha laga dhex muuqdo bulshada dhexdeeda intaasi waa buraarujin oo aan idinka idin soo jeedinayo waxaan idinku soo jeedinayaa sheegidda waxaa badanaaba dadka dhigta sheegidda boqolkii soddon annaga koorteen hanala siiyo waa codsi codsi ka bixiya meesha wixiina idinkaa leh laakiin generada generationka hoose kasoo dhisa kharqiya biyaha markay fatahaan oo ay ka fatahaan webiga ama meel waadi ah si barbaray u soconayaan meel kasta markaa dhulkay camimayaan haddii aan waxbarashada hoose laga soo bilaabo gabdhaha aragtidooda kore ay meel dhaxay ay imaadaan dawladdii ay ka dhex muuqdaan waxay noqonaysaa markaa wax aad iyo aad u fiican anigu waxaan rabay intaasi oo buraarujin ah oo kicin ah inaad soo gashaan doorasho dadbanna hala fahmo doorasho dadban waxaa waaye kootada si kastaba waa lagu helayaa hadda baarlamaankeenna hadda jiro waxaa ku jirtaa ilaa iyo afartan iyo kow qof gabdhood mana aha afartan iska soo qaad mana aha koontadii hore loo balanqaaday intaas iyo in ka badan waad soo dhacsan kartaan waad keeni kartaan waxaan aniga diyaar u ahay ama meesha aniga aan kasoo jeedo waxay diyaar u yihiin toddoba gabdhood hadday soo saftaan ay doorasho galaan hadday helaan ha galaan qof kastana saasuu u taagan yahay siyaasadda xaggeeda markaa ku dadaalaya ninka aragtidiina inaad baahisaan aad meel kasta aad geysaan unitiga nadiifo ka dhawaajisana waa wax aada u important ah haddaa idinka aadan unity samaynin civil society-ga oo isla socotiin hal ka soo dhigin haddaadan maxaan ku rahday gabdhaha shaqeeya hal ka soo dhigin shirarkiina aad badinin midnimadana aad ka shaqaynin idinkuna waxyaalo badanaa idinka dhumayaa unitkana ku adkaystaa waa mahadsantii runtii waxaa haweenka soomaaliyeed oga aadan guud ahaan waxa aan higsanayno ee ah in waddanka ay nooga hirgasho doorasho xalaal ah haweenkana ay cadkooda ay qaataan runtii dad fara badan oo xuquuqdoodii u halgami jiray looyaradiyaa joogta halkan dhinacyada badi dadka ma aanan fiirinin waa lagu wada dhan yahay meesha intii runtii wax badan aan arkayna intii ay socotay dowladnimo maaragtay sidii maaragtay loo hanan lahaa dalkan dhibaatada ay jirtana looga saari lahaa marka mar haddii hawsha hortayda inta aan soo dahay anoo ka raalli ahaanayo ee ay bilaabatay bilowga waxaan dareemayaa inuu bilow kheerle uu ku bilowday meesha siday u camiran tahay ayay u tahay annaga reer banaadir waxa waaye waa warkeena ma badna haddii xataa nala yidhaahdo wax camiran ee meeshaan gabardho qurux badan xataa hadday waddada ay soo marto saaxiibkayo qaftaanka waranbo warkiisa ma badna wuxuu kuleeyahy markabkii maal wada maayana sheegto gartay marka meesha inay qurux badan tahay sida ee maaragtay hablaha ay u joogaan ayaa quruxdeeda aada moodaa inay ka turjumayso marka bahda saxaafadan anoo salaamayo saaxiibkay yuusuf mawduuca hanoo daardihi waa isku soo noqon doonaa waa idin salaamayaa waana ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo taageerayaashiina sanadkaana waxaan u malaynayaa inaa laysla wada dhaarsan yahay insha allah shalay waxaa ka qayb galay gabar madaxweynenimo rabto waxaan idhi xildhibaanay taagnayd horta magooma loo gudbayaan idhi koofiyadda bahasha hadeer ay fiican tahay marka haweenka soomaaliyeed inay niyaystaan maartay waddankan inay gacanta ku qabtaan waa wax aad iyo aad loogu farxo waana soo dhawaynaynaa codkan waa naga bannaanka hadday gabarba soo baxayso
waa hagaag dhegeystayaal markaana qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay tartan kubadda cagta ah oo qeyb ka ah tartanka loo qabtay dowlad goboleedyada qeybta ka ah federaalk iyo soomaaliya iyo maamul goboleedyada kale ah ama maamulada hiiraan shabeellaha dhexe iyo maamulka gobolka banaadir oo si habsame leh uga soconaya garoonka banaadir stadium ee degmada cabdicasiis magaalada muqdisho ayaa waxauu marayaa heer aada u sareeya ismarkaana gabagabaa kulan aada u xiiso badan ayaa waxaa uu dhex maray ciyaartooy kala matelayay galmudug iyo gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo hal kooxa waxaana ciyaartaasi guud ahaan kusoo ilaatay hali eber oo ay guush ku raacday ciyaartooydii ku ciyaaraysay magaca gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyadoo ciyaartooyda galmudug ka socotana ay gebyahaanba isaga hareen tartanka mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka qeyb galay sidoo kalena markii ciyaartay soo ilaatay waxaa labada kabtan ee labada koox ay warbaahinta qaranka u sheegeen in aada ugu faraxsan yihiin sida hagaagsan ee cayaarta kusoo wilaatay iyadoo taageerayaasha qaar ka mid ah labada dhinacna ay soo dhaweeyeen ciyaaraha kubadda cagta ah ee ku aadan isdhexgalka bulshada waa kuwan labada kabtan iyo qaar ka mid ah ciyaartooyda oo meesha ka hadlaya
runaantii aad iyo aad waxaan nahay kolla guuldaradana soo gaartay aad iyo waxaan ugu mahad celinaynaa dhallinyarada inala ciyaaraysay iyo kuwanagii ciyaarayay intaba runaantii inaan koobkan gobolladan ka soo qayb galnana aad iyo aad ayaan u jeclayn markii aan ka soo qayb galaynana guul iyo guuldarra intaba waan uga soo qayb galnay runaantii nasiibkaan naga heliyay baan dhihi karnaa waa tahay muxuma hadda waqtigii dhammaadka ayaa gool ay dhaliyeen hiiraan shabeellada dhexe bal maxaad is leedahay halkee ayuu dulduleelada ka jira culayska halku idinka saarna runaantii dhallinyaradnadu boqolkiiba sagaashan shan aad ayuu ciyaarayeen runaantii waxaan mar walba hiigsanaynay in aan goolal badan ama yacnii wakhtiga hore aan yacnii wax badan aan ku soo badinno runaantii weerarkanaga oo badnaa yaa waxay nuu keentay last minute in gool yacni bakhti nasiibna laga dhaliyo runaantii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya dhallinyarada asxaabteeda oo igala qayb gashay yacnii kulankan kuwii noo guulaystayna haddee wakhtigooda ayaa siiyey baan leenahay abuu magacaygu waa cali maxamed axmed waa tahay cali aragtidaadi maadaama guud ahaanba aad ka harteen tartankaani bal halkuu culayska xooggan ka jira horta horta tartan aadaan ugu faraxsana inaan ka qayb qaadano tartan maamul goboleedka soomaaliya tartankan oo ah tartan mid ka mid tartamada ugu xisaab badan ee soomaaliya marka rajadeenna maanta waxay ahayd in aan waxaa kusoo talagalnay in aan badino inkastoo wax walba ay ka qorin xagga ilaahay marka maantana waxaa waa saddexda dhibcood waana laga qaatay inkastoo maclinka uu iska qalday farmishinka in badan magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdalla cali aadaan dareenkayga uu kacsan yahay maadaama oo nala dhihi jiray wakhtii hore agoona tihiin oo guddoomiyadaa idiga maqan maanta waxaan aad ugu faraxsannahay labada guddoomiye shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo garoonka ku sugan waxaan aaminsannahay in insha allahu tacaala waddadaa la wada maraayo wixii dhiman inay mari doonaana aaminsannahay insha allahu tacaala waa tahay marxaladdan waad ka gudubteen waxaad u gudubteen afardhamaadka ama semifinaalka tartankaani waxaad wajihi doontaan puntland bal aragtida dareen ahaan maxaad qabtaa wallaahi puntland horaan isku naqaanaa maxaa yeele ciyaarihii ugu dambeeyey garowaan isla ciyaarnay guulo badanna waa ka gaarnay haddana waxaa aaminsannahay meeshay maray meeshii hore ay u martay inay mari doonto hadduu ilaah yidhahdo ugu dambeyn maxaad leedahay shacabka shacabka waxaan u baaqahay inay taageero iyo garab hoo iyo heel midba inaan ka intaba inaan ka helnaa aaminsannahay iyo t v-ga qaranka oo mahad celina iyagana
aad iyo aad umaadsan yihiin waxay ahaayeen labada kabtan ee labada koox ee kala matalayeen galmudug iyo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo sidoo kale taageerayaasha labada dhinaco iyagoona dareenkooda cabirayay intaa kadib waxaa garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen iyadoo sidoo kalena ku xigay wasiirka dhalinyarada ee dowlad goboleedka galmudug farsamo joodax waxaa sidoo kalesina goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali guudlaawe ugu dambeyn waxaa soo xiray hadalka taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir ee booliska gaashaanla sare bishaar abshir geydi
waa tahay marka hore telefishinka qaranka kusoo dhawow bal dareenkaaga aad iyo aadaan u faraxsanahay runtii anigu sare brofeshinkayga ciyaaraha ma ahayn laakiin waad garanaysaa wixii maanta i keen waad garanaysaa waxaa i keen hiiraan iyo shabeellaha dhaaca i keenay guushin annagaa qaadnay walaalihina galmudug waa umahad celinayna maxaa yeelay kubaddu waa cad iyo madow aa layidhi maanta haddaan guulaysana igana biri ay guulaysan doonaan hambalyaan leenahay labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe sidoo kale hambalyaan leenahay maamulka galmudug ciyaartooyda ka socoto iyo maamulkoodaba aad iyo aad ugu farxsan shacabka inaan ka soo qayb galna aad iyo aad aad ugu baclinaya aad ugu mahad celinayaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo ayaan leeyahay aad iyo aad mahadsantiin idinka okay waa ku faraxsannahay ciyaarta galabta dhacday iyo qaabkay u dhacday ee waa ku faraxsannahay haddii saaxiibadeenna jowhar iyo iyo iyo iyo beledweyne hiiraan hadday badiyeen waxa leeyihi subag weel ku daataa sina kuma xumaado cayaar wanaagsan ayaan muujinnay saaxiibadeennana hadday raacaday waa soo dhowaynaynaa ujeeddadeennu waxay ahayd in cayaaraha dalkeenna barnaamijka cayaaruhu noo furmo in dalka nabadu ka jirto inaan inaan ciyaarna doonayno waxaana rajaynaynaa insha allah in dowladda iyo iyo iyo hay-adaha saacidaaba ay dhammaanteenna saacidi doonaan dhallinyaradeenna isboortiga insha allah waana soo dhowaynaynaa cayaartu isay u dhacdayaad
iyo aad ayaad u mahadsan tihiin maanta waxaa ka dhacday halkan cayaar aad u qurux badan labada kooxoodba waxay soo bandhigeen cayaar aad loogu farxo waxaan leeyahay labadooduba hambalyo way guulaysteen labadooduba hambalyo ayaan leeyahay waxaan aad ugu faraxnay qaabka ii wada ciyaarayno kalsoonida ay ku jirto tiim weliba waa ku faraxsannahay xaqiiqda shabeellaha dhexe iyo hiiraan hal maara horay u badiyeen oo badisay wateen guul horay wateen haddana maanta iigaa badiyey laakiin labadooduba ciyaar aad u qurux badan ay soo bandhigeene labadoodaba hambalya hambalyaan leenahay labadoodaba way guulaysteene hambalyaan leenahay dadaalka dadaalkoodan ha sii wadaano waxa lagu farxay ay soo bandhigeen aad aad u mahadsantihin waaya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waxaan u malaynayaa maantay ee waa maalinkii lixaad oo ay socoto cayaaraha gobollada dalka ee lagu martigeliyey caasimadda dalka aniga waxaan rabaa inaan ee shaqada aniga iyo gaarka aan ka hadlo een runtii ee ciidamada amniga ee mas-uuliyaddu ay ka saaran tahay ammaanka gobolkan shaqo fiican ayay ka qabteen guud ahaan gobolka gaar ahaan garoonkan aad iyo aad iyo aad ayaan waxaan rabaa inaan runtii ugu mahadceliyo ciidanka ee booliiska guud ahaan ee gaar ahaan ciidanka qaybta booliiska gobolka banaadir iyo ciidanka ee saaxiibbadeenna ee runtii ee shaqadu ay nagala dhexayso oo ayaguna shaqo aad iyo aad u qiimo badan soo bandhigay waxaan rabaa marka tartankan haddii aan u soo laabto dalku wuxuu u baahan yahay tartamada isboortiska in lagu tartamo tartanka horumarka in lagu tartamo tartanka dawladnimada in lagu tartamo tartanka wanaagga iyo sharafka in lagu tartamo laakiin shan iyo labaatan sano kadib tartan dagaal iyo isdil badan ku dhimanaa shabaabaan aan u qidmaynaa sidii sunta biifaafta ayaa aan isqarxinaa iyo dhibaatadaas in dalku uu ka soo gudbaan rabnaa meeshaasaanna u soconnaa waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed inay amnigooda ay gacmahooda ku qabsadaan gacmahoodana ay ku baadigoobaan ciidamada ammaankana ay la shaqeeyaan waana mahadsan
waa hagaaga dhegaystayaal waraysigaasi wariyadeena maxamed ibraahim cabdulle biibaaye ayaa ugu dambeeyey guud ahaan barnaamijkii iyo dhacdooyinka intaas aynu ku saafmeeraynaa waa farsamadii maxamed cabdiqalaf anigoo maxamed macalin xasan waayidkaana waa idinla socodsiinay intaan mid kale mida ku kulmeen waxaan dhammaanteedin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo heestii barnaamijka
وللهذا نلقوا لك ودعيا hawl qaran walalahaada lalagula wadacaya walalahaada lalagula wadacaya ولا يتصلوا لن تكون وذكرى ويا خليا
waawayo qaraarba warka loo bedelayaa warka loo bedelayaa waawayo qaraarba warka loo bedelayaa warka loo bedelayaa
waraba rumaysigu wax magaraadu ridaya wax magaraadu ridaya waliyo fudayd baa harka looga wadaya harka looga wadaya waraba rumaysigu wax magaraadu ridaya wax magaraadu ridaya waliyo fudayd baa harka looga wadaya harka looga wadaya inkastoo wacdigu yahay nacabka iska weesheega inkastoo wallaahiyo wedhaa laysku aaminay sidaa weyn daloola weli qaari laga yahay inkastoo wacdigu yahay nacabka iska weesheega inkastoo wallaahiyo wedhaa laysku aaminay sidaa weyn daloola weli qaari laga yahay
waagiin cadowgu leeyiyo cadsi wacad kuraa jira waagiin cadowgu leeyiyo cadsi wacad kuraa jira waa xib maldani waa xib maldani wax ma yeele